magaalada sahkow ee gobolka jubbada dhexe waxaa ka dhacay tartan loo qabtay haweenka wax ka barta labo markas oo ku taala magaalada si kor loogu qaado aqoonta diineed ee haweenka muslimaadka tartankan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee magaalada saakow ayaa waxaa loo qabtay haween ka kala socday maraakiista umu ayman iyo xafsa bintu cumar waxaana lagu weydiinayey su-aalo kala duwan oo diini ah waxayna ku wajahan tahay markiska umu ayman waxay leedahay sida tan kam nisaabu dahabi adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo magaca markiskaaga magacaygu waa faadimo cabdulaahi waxaan ka socdaa markaska umayman su-aasha jawaabteeda dha isku day waa cishriina diinaar
su-aashii la weydiiyey markiska umu ayman oo ahayd kam nisaabu dahabi sax iyo khalad guddigaan ku celinayaa bismillaah jawaabtay ku bixiyeen waxay dhaheen cishriina diinaaran waa jawaab saxa sidaa daraaddeed markiska umuayman wuxuu helay toban darajo markan waa dowrkii markaska xafsa bintu cumar su-aashan waxay ku socotaa markiska xafsa bintu cumar waxayna leedahay sida tan kam akharu lmuddati nifaasi magacaaga iyo magaca markiska ana maanafisa cabdulaahi nuur oo ku socda markiska xafsatu bintu cumar su-aalaha deniska bee jawaabteedayba wa akharuhu arbacuuna yowma
su-aashii la weydiiyey markiska xafsa bintu cumar oo ahayd kam akharu lmuddati nifaasi sax iyo khalad waxaan ku celinaynaa guddiga
bismillaah su-aasha la weydiiyey waxay ahayd kam akharu muddatu nifaas waxay ku jawaabeen arbaciina yowman wa akharuhu waxay dhaheen arbacuuna yowman waa jawaab saxa sidaa daraaddeed markiiska xafsa bintu cumar wuxuu helay toban darajo gebagabadii guddiga tartanka ayaa ku dhawaaqay natiijada oo noqotay mid barbar dhac ah waxaana loo balamay kulamo kale waxaan leenahay hambaliyo halkaa laga sii wado tartankan aad arkaysaan daawanaysaane annagu waan ku faarna insha allahu tabaaraka watacaala gabdhaheenoo kitaabkii sunnada noo baranaya hambalyaan leenahay labadaa markaa markas guddiga wuxuu soo gooyey labadaa markas waxay barbardhac bay noqoon waa xilli dambe iyo ballan kale iyo diyaargarow kale insha allahu wajazaakum allah khayran sal allahu ala sayidina maxamed maktabka dacwada ee degmada saakow wilaayada jubbada dhexe ayaa wadaa dardargelin la xiriirta dacwada haweenka muslimaadka ayaana udub dhexaad u ah bulshada